wasaaradda caafimaadka somalilan oo kaashanaysa hay-adda faro ayaa magaalada hargeysa ku qabatay tababar ku saabsan xakameynta xanuunada aan faafin tababarkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa loo qabtay xubno ka socday toban xarumood oo ah goobo caafimaad oo ku yaala magaalada hargeysa cismaan axmed cabdi oo ka tirsan madaxda hay-adda faro ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka barnaamijka caafimaadka ee faro ay wadaa wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qayb wacyigelina oo ku saabsan bulshada in la wacyigeliyo la baraarujiyo si ay u bartaan xanuunadan sida loogu hortegi karo iyo sida haddii ay qofka ku dhacaanba loola tacaalo ee loola noolaado daweyntiisuna ka mid tahay iyo qayb kaloo ah kanaynu maanta joogno oo ah in la tababaro shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee waaweyn ee magaalada hargeysa markaa iyo xarun aanu ka sameynayno cusbitaalka hargeysa oo outpatient iyaduna ah marka barnaamijkan tababarkani toban m c h baynu maanta ku bilaabaynaa haddii ilahay dhaado waxaynu doonaynaa tobanka m c h marka la tababaro toban qof oo tababarayaala ayaa loo tababarayaa tobankaa qof baynu rabnaa haddii ilahay dhaado xarumihii caafimaad ee ay ka yimaadeen iyo goobaha kale ee magaalada ku yaala ee aan fursadda u helinba in loo tababaro tababarayaal inay gaadhsiiyaan oo shaqaalaha sidii ay ula tacaali lahaayeen sidii ay uga hortegi lahaayeen sidii loola socon lahaa xanuunadan ay kusii tababaraan haddii laha idhaahdo wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa muddooyinkaaba waday tababaro loogu wacyigelinayo bulshada cudurada aan faafin